waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waa hagaaga dambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo maryan xaaji yuusuf iyo hooyo xabiibo sheekh mustaf iyo aabe ibraahim faarax maxamuud iyo abbaayo aamine ibraahim faarax iyo habaryar faadumo xaaji yuusuf iyo habaryar aamine xaaji yuusuf iyo habaryar raaliyo xaaji yuusuf iyo carruurteeda iyo abti barre xaaji yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo abti maxamed xaaji yuusuf iyo maxamed aadam ibraahim faarax iyo bashiir cabdulaahi cusmaan dhammaantoodna waxay jecelihiin inay hambalyo gaarsiiyaan aadan ibraahim faarax showqi iyo xaaskiisa nasteexo nuur axmed oo ku magac dheer nalka ah oo ay gabadh ugu dhalatay bay yidhaahdeen degmada dharkenley ee magaalada muqdisho gabadhaasna waxaa loo bixiyey aamine aadan ducaduna waa xaggina ay leeyihiin waxaan leenahay aamin aadam allah ka dhigo tii soo barbaarta oo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda hayo colaad ibraahimow warqadda gacanteeda ku soo dhacday aan soo qabto ugu horreyn halkan waxaan ka salaamaynaa bay leeyihiin dhammaan shaqalaha laanta afka soomaaliga ee v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka sidaa la leeyahay ibraahimow haye barnaamijkan anigu waan ku cusubahay waa markii ugu horreysay markii labaad shan sano oon v o wada jooga aan barnaamijkan wax ka qabto marka waxaa laga yaaba marka koleytu daadiyaasha waad ka mid tahay markaas laakiin marti baan ku ah ina dhahaan la raba daadiyaashii martidooda maayo koley waa daadiyaasha unbaad ku jirtaa noo noo wad aan aan gudagala warqadaasi intaasi kadib halkan waxaan hambalyo aroos ka diraya bay yidhaahdeen dadka kale ah sadiiq aadan xirsi faysal cabdi muuse deeq sheekh warsame axmed cabdi kariim iyo cabdi shakuur shire iyo mursal geele iyo axmed cabdirashiid iyo maxmed cali deele bay yidhahdeen iyo maxamed cali cali dhuux weriye anyaale cabdulaahi jaamac bay yidhaahdeen dhammaan dadkan oo kor ku xusan iyo reer diiriye reer xaashi nuur reer ashkir bay yidhaahdeen reer xaashi diiriye iyo reer xasan yuusuf waxay dhammaantood hambalyo aroos u dirayaan lamanaha isdoortay cabdifitaax xaashi diiriye iyo marwadiisa deeqa xasan yuusuf oo arooskoodu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galguduud taarikhdu markay ahayd saddexdii bishii labiyo tobanaad labada kun shan iyo tobanka oo ku beegnayd maalintii khamiistii ee aanu kasoo gudubna bay leeyihiin waxa cabdirahinow warqadan waxaa lagu soo gabagabeeyo laleeyahay ducadu waa xaggiina marka aniga duca laygama baran barnaamijkan ka dhex duceeyo haddaad ii fasaxaysanmaantana maanta inaad ducayso waay
waxaan leeyahay isku waara ubad qeyrqaba kala hela ilaahay heeda siiyo kuwa kubahooda aad isku kahdaan oo koriskooda aanu idin dhibin waa hagaaga heesta ugu horreysa dhegeystayaashan aan usoo qabaninana waa tamashle codkii cawaale aadan intaas haddaan ka gudubno codkii cawaale aadan dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa colaad aniga aan ka horreeya warqadan waxay naga soo gaartay doctor daahir jaamac muuse oo daljir loo yaqaano iyo waxay yidhahdeen cabdixakiin muuse cege iyo siciid axmed maxamed iyo waxay yidhahdeen maxamed xaaji cali iid iyo maxamed cabdiqaadir maxamed bare iyo jamaal ciise obsiye iyo cabdikariin daahir yunis yaspos waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan mukhtaar ciise obsiye iyo farduus cabdiraxmaan oo meherkooda uu ka dhaca bay yirahdeen magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin waxaan ebuga baryaynaa meherkaasi inuu horseedo guur kheyr qaba aamiin ayaan anaguna leenahay warqadan kale ee gacanteeda ku soo dhacday ayaa waxay ka timid cabdi xasan qaasim dahabo axmed nuuni aabo axmed faarax muumin faadumo faarax muumin iyo muno caasho najima igraan bay yidhaahdeen maxamed axmed faarax xareedo xasan qaasim iyo beerey salaad qaasim dhammaan reer cismaan ciidan reer sheekh cismaan macallimiinta iyo ardayda jaamacadda beledweyne waxay tahniyad aroos u daryaan bay yidhahdeen cabdulaahi cabdi xasan sandheere loo yaqaano saamiye axmed faarax muumin oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne ducadu waa xaggiina bay leeyihiin waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aroos keyr qaba allah ka dhigo oo ubadda keyr qabana aad ka heshaan dhinacii heesaha bal markan colaadow xaggaaga weeye noo soo qabo ibraahim oo heesta aan noo soo doorayo inkastoo aan heestaha isku fiicnayn haddana aan rabo inaan heestaan noo soo xulo aan isleeyahay barnaamijka dooqaaga ku dar waa hees ay qaado fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuura qadhadu igama horeyn qiyaastii caashaqaagee kacday aan ku arkayba qumaatina lay wareemay qumaatina lay wareeme leedaa gabadha kacday aan ku arkayba qumaatina lay wareem haye aan dhegaysan lahayn
aniga meesha ku taala dayqareedu ogiin waxa loo bandhigo waxbaa laga qori lahaa isiyo mahadhooyin reebo dadka wax ku qaadan qorraxdu waxay soo baxdaa anoo qaada aniga yaa naftayda naftayda naftayda naftayda naftayda naftaydan kugu qaracaasan kugu sheegilaa weliba kugu qeexilaaye kaasaan kugu sheegilaa qorraxdu waxay soo baxdaa anoo qaada aniga yaa naftayda naftayda naftayda naftayda naftayda naftaydan kuu qaracaan markaan kugu sheegilaa weliba kugu qeexilaaye kaasaan kugu sheegilaa وسعودي أبيقول أحد الشيخ وقري بقى علقاهية وروح ذي بايخاته وانفع شذا يقوعان يقوعان وانفع شذا يقوعان والسعودية اللي يقول أحد الشيخ وقري بقى علقاهية وروح ذي بايخاته وانفع شذا يقوعان يقوعان وانفع شذا يقوعان qofka qofka adiku jecel iyada kugu qarowdee hubsadu qiilqiil ku tahay jirkii qabsadayna qarin waxaa qumanan lahayd noloshood la qaybsatayo korshana la samaysatee qofka qofka adiku jecel iyada kugu qarowdee hubsadu qiilqiil ku tahay mid wixii qabsaday maan qarin waxaa kumanan lahayd noloshood la qaybsatayo korshana ma samaysatee gabalku wuxuu qamiidhaa anoo qoontii kalgacalkiyo qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan kuu qafiiftay abaan kugu sheego rabaa weliba kugu siiqayo xoyeel abaan kugu sheego rabaa gabalku wuxuu qamiidhaa anoo qoontii kalgacalkiyo waa hagaaga waa tahay intaas ayaan kaga gudbaynaa heestii qumbacasho iyo codkii fanaanada hibe maxamed hibo nuura waxaa haddaba noo baaqayaa hooyo mako sheekh axmed iyo eedo qatro xuseen muuse oo qaali loo yaqaano iyo waxay idhahdeen eedo ayaan abubakar maxamed iyo adeer aadan xaaji ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo adeer maxamed nuur xaaji ibraahim iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo doctor cusmaan xaaji ibraahim ugaaska iyo waxay idhahdeen sheekh sayid ibraahim xaaji ibraahim tamaam loo yaqaano iyo brofesor faalex xaaji ibraahim ashcari iyo doctor cusmaan xuseen cali master okey iyo doctor aadan cabdiraxmaan samaan iyo doctor cabdirasaaq nuur cali duuliye iyo doctor axmed cabdulaahi eesiisi iyo waxay yidhahdeen eedo nasro xaaji ibraahim iyo carruurteeda iyo eedo shukri xuseen muuse naft uroon iyo doctoresa socdi cabdi axmed sucaado hibo iyo waxay yidhaahdeen doctoresa sucaado geele samatar iyo eedo xabiibo xaaji ibraahim iyo caruurteeda iyo eedo faadumo xaaji aadan iyo caruurteeda iyo eedo faadumo xaaji ibraahim iyo caruurteeda iyo dotoresa farxiyo xaaji ibraahim iyo dotoresa nasro cabdulaahi axmed dotoresa sacadiyo salaad iyo dotoresa shukri sayid ibraahim xaaji shukri yarey dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin inay u bogaadiyaan heestanna ay la dhegeystaan xaniifo xaaji ibraahim iyo saygeeda sheekh xasan sheekh ebow oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen magaalada muqdisho gaar ahaana degmada kaalaan wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabshir sheekh xasan waxaanay leeyihin allah ka dhiga kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisaba faca aamin ayaa lena ibraahimna marka ay leeyihiin heesta nala dhegeysta inkastoo aanay warqada ku xusnayn heesta ay rabaan in loo saaro haddana wax ma moodaa inay tahay baaq oo hees noogu daran
noogu tuura noogu tuura camal waa soo
waxay haddana ay iska jecel yihiin ba inay dhegeystaan heesaha markaasi aan usoo xulay maadaama heesaha soomaalidu aysan ka wada dhicinoo mid mid kale ay ka daran tahay laakiin ibraahimow heesihii hore iyo heesaha dhexe iyo heesaha dambe kulli isbedel weyn baa dhinacii heesaha ka jira tusaale ahaan waxaanu maqli jirnay ereyo ku jira heesaha oo jacayl dhiig ma lagu qoray markay leedahay xalimo khaliif magool oo kale iyo warqadihii maaragtay laisku qori jiray oo shimberyahay ma duusha ma dabayla raacda
waxaan kusoo dirayaa salaan aad salaan ka weyn badweynta indiya ka macaan malabka shinida ka udgoon barfuumka katrina iyo iyadoo xataa suugaanta la isu marsiinayo raggu qaar ay ku alla waxaa warqado qortay oo weliba aad intaad waddo ku dul sawirtay aad salaar laga dhex bixiyo cas ya faaduma aanu dira taaraa jirtay teleefonka soo soo marka waxyaabahaas o dhan waa laga soo gudba hadda waxay maraysaa warkii hore war soo dhaaf haye wax social media la yidhaahdo oo oo internetka laga isticmaalo qalabka warbaahinta qalabka warbaahinta Ah, warbaahinta bulshada bulshada ayaa soo baxay oo marka fariimaha la isu marsiinayaa oo laleeyahay iyagaas baan maaragtay wax isu marsiinaynaa haye weligay intaan jiray waddan kale qof kaa jira abidkiina aan arakulaha waad jeclaan ismaan oran oo waddan kale qof jira kale oo jira oo aadan qof- indho saaraysa u jeclaanaysa ha marka siduu ku jeclaaduu sheegaya mogtahay waa waa booskii fariimaha wuxuu leeyahay weedhaada maan maqal waxaad soo qoraysana wehelkayga weeyaan Ah, ah, ah, haye marka macnuhu waxa weeye faraha wax ka qoraa facebook unbaa kugu soo qoraa adna igu soo qortaa sidaa baan kugu jeclaaday weligeena kumaan arag marka heestii facebook wallaahi markii las arka laakiin xaaladda maxay noqon kartaa
waxyaalo badan baa ka dhacay laakiin heestaan usoo qabanno heestii facebook waxaa qaadaya fanaanka cabdixamiid selme iyo heestii facebook
weligay intaan jiray wadan kale qofkaa jira habikayna anara wajeclaan ismaan oga wacan anigu kumaan arag weedhaada maan maqal waxa soo qoraysana weelkayga uu yahay wacan anigu kumaan arag weedhaada maan maqan waxa soo qoraysanaa wehelkayga uu yahay facebook warkaagii waayadanka waayo waalaygu weeye waxanay sidee tahay Thank qabaa ilaa waad la kulantaa weligeed adduunyada wada wayna ku qoray wax kastoo samaysaba ilaa waad la kulantaa waxay leedahay sawirkaad arkaysaa waqtigaaga yuu lumiye ana waan ka diidaye naftu waxay leedahay sawirkaad arkaysaa waqtigaaga yuu lumiye ana waan ka diidaye warkaagi waayadanka waayo waalaygu weye waxanay sidee tahay kaydku warkaagi waayadanka waayo heestaasi cabdixamiid cilmihii iyo facebook intaasi aan kaga gudubnay ibraahim oo warqada xigta ina soo qabo waxaa noo baaqaya qoyska reer cilmi cali qoyska reer xuseen cilmi oto iyo qoyska reer axmed khayr iyo waxay yidhahdeen qoyska reer xasan gacal fidow iyo qoyska reer jeytixaayow aabe xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diini iyo maxamed xuseen cilmi iyo miski xuseen cilmi iyo sadaam xuseen cilmi iyo xasan xuseen cilmi iyo ismaaciil xuseen cilmi cilmi xuseen cilmi iyo adeer cali cilmi cali iyo adeer xasan cilmi cali iyo eeduluul cilmi cali iyo adeer cabdiraxmaan cali cadow iyo adeer cabdiraxmaan cali cadaawi iyo adeer cabdirasaaq axmed geedi aakharo waa mu'alifkii iyo adeer maxamed xuseen iyo adeer cabdirasaaq axmed geedi aakharo iyo adeer maxamed xuseen steli iyo waxay yidhaahdeen adeer xasan abshir weliye iyo awowe xasan gacal fidow iyo ayeeyo maryan jeytaxayow iyo abti cabdulaahi xasan gacal iyo abti cabdicasiis xasan gacal iyo abti cabdikariin xasan gacal hooyo aamine xasan gacal hooyo saciido xasan gacal hooyo seynab xasan gacal iyo hooyo faadumo xasan gacal iyo dhammaanba waxay yidhahdeen asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay halkan ay ka salaamaan taaniyadna ay uga diraan maxamed axmed khayr iyo faadimo xuseen oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waa xaafadda warta nabadda waxaana leeyihin ducadu waa xaggeena arooskaasi allah ka dhigo mid raynrayn iyo barwaaqo iyo ubad qayrqaba eeba uu kala siiyo ibraahim warqada xigta xaggayga haddaan soo qabto marka hore waxaan salaamaynaa bay yidhahdeen asxaabta warqada soo qortay v o e da iyo daadihiyaasha barnaamijka inaguna ah, mid taa lamida ayaan hawada idiin soo marinaynaa waxaan halkan tahniyad dhalasho uga diraynaa bay yidhahdeen inagoo kale ah hooyo sahre cismaan dheere sumaye barre cumar iyo xafso barre cumar iyo maymuun iyo caasho iyo xuseen iyo cabdirasaaq saciid maxamuud cusmaan iyo dhammaan reer axmed cartan bay yidhahdeen waxay halkan dhalasho farxad le uga dirayaan mudane cabdalla barre cumar iyo marwo aamino axmed cartan oo gabaree uga dhalatay magaalada boosaaso gabadhaas waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen sumaya cabdalla barre soo barbaar ducaduna waa xaggeena mar haddii ducada xaggeena lasoo mariyey oo kubaddana loo soo laaday sumaya yarey waxaan leeyahay soo barbaar noqotii dadkeeda diinteeda iyo dalkeeda anfacda waa tahay dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa hayo colaado cabdiqaadir jubba iyo heestii sahad
sida layhayo ahanis sahanka diro no waramis diro aniga iga fakada sida sida sida layhayo ahanis sahankan diro waramis diro aniga iga fakada away away sababaha jacayl ku wado naftan naftan qalowga lagu tarsaday ee sababaha jacayl ku wado naftan naftan qalowga lagu tarsaday ujeed waa tani sababana masdeexisiin ujeed waa tani sababana masdeexisiin
dhinacii dhambaalada ayaan dib ugu noqonayna haddaan intaas kaga gudubno codkii macaanaya cabdiqaadir juba iyo heestii sahlan waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aaba daahir marajam cali iyo aaba yuusuf maxamed cali iyo abti burhaan maxamed dhalbaas iyo adeer cabdi marajam cali iyo cabdiqaadir daahiro iyo sheekh saciid iyo xaaskiisa marwo fartuun daahir mire iyo warda cabdiqaadir daahir iyo doctor caamir ciise gulaafe iyo waxay yidhahdeen doctor guuleed cabdiqaadir cartan iyo maxamuud cali yare ciise iyo abwaan sahre daahir mire iyo waxay yidhahdeen xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diine iyo cabdicasiis maxamed cali iyo xaaskiisa faadumo xuseen saalim iyo waxay yidhahdeen abwaan cabdirasaaq axmed geede aaqiro iyo awees daahir sheekh saciid doctor burane iyo aadan axmed geedi aadan koorow iyo xuseen xaaji gaate iyo waxay yidhahdeen xaawa luul axmed xasan qambule iyo ruun axmed xasan qaambule iyo maxamed xuseen cilmi iyo asxaabta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan daahir mare jimcaale iyo muune yuusuf maxamed cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho oo xaafadda hodan oo ay leeyihiin arooskaasi waxaan eebba uga baryaynaa inuu noqdo kii ay isku waaraan eebbana uu kala siiyo ubad kheyr qaba aamin ayaa leenahay noo soo qaba heesta xigta colaadu ibraahim mar haddii aad ku daashay xagga warqadaha waxaan is leeyahay dhegaystayaasha barnaamijka aadka u xiiseeya xagga sugaanta in iyaguna ay nala nastaan anaguna aan ku nasanno ma kula tayna hees soo qaban haye bal heesta xigta noo soo qabo caku aragtidaadii sow caashiqi oo colaadow ilan waad heesi kartaa ma marka qaaran ku tur misna cudur xanuun iyo sowciil imuu badin haye anfacada la cunay iyo cabitaan cabitaan badaayo badaayo ceesh oo ceeshkii kama go'in kulaha dhegaystayaasheenna aan u soo qabanno cabduqaadir sanka iyo heestiisii caku aragtidaadii
aku aragtidaadii sow caashaqi ma helin misna cudur xanuunliyo sow ciil imuu badin aku aragtidaadii sow caashaqi ma helin مثل عذر حنون اليوم توعيد مو فاهمين أنفع هذا العليم توعيتي كما تقول عبتان دايو هنا هذا ما مريم anfacada la cunayo sowceedkiisa mado'in cabitaan la daayo sownanaba ma mariye inuu caadka qalid yahay caalamkana wax jira yahay hawaba ana ana ana hawaba anaa kire inuu caadka qalid yahay caalamkana wax jira yahay hawaba ana ana ana hawaba anaa kire adiguna adiguna sakraceeb laaye cudurka mayla qabka calanka mayla sida calabka mayla sugtaa mise kuman cajabin ani kuman cuntamin laan gelin heesayaa adiguna adiguna sakraceeb laaye cudurka mayla qabka calanka mayla sida calabka mayla sugta mise kuman cajabin ani kuman xunkamin cidlaankani heesaya aku milicsigaagii sow indhuhu kuma calman dabadeed calooshiyo sow cadliga uma gudubin aku milicsigaagii sow indhuhu kuma calman dabadeed calooshiyo sow cadliga
yana codsigoodii sow qalbiga uma celin macaabir wuxuu yidhi xasib weeye gabadhuye yana codsigoodii sow qalbiga uma celin macaabir wuxuu yidhi cajab weeye gabadhuye
inuu cadabku udub yahay adina aad cambar tahay
awaba ana ana ana awaba ana fire
inuu cadabku udub yahay adina aad cambar tahay
ibraahimow heesta ugu dambaysa ee dhegaystayaashaan uga tegayna haddaad noo soo qabato maxaad u xuli lahayd muxubadii jacaylkeeda amiirkayga qaaday muuqeeda inaan arkaan ku maqsuudaa iidna minankeeda markiin imaado meelle iyo dirosa ilmo ma imudootaa waxaa ku luqaynaya fanaanka cabdiqaadir xisaab
ninkooda markii nimaad meelay idiraysaa ninkooda markii nimaad meelay idiraysaa ilmamaa imudootaa haaye ninkooda markii nimaad meelay idiraysaa ninkooda markii nimaad meelay idiraysaa ilmamaa imudootaa Kari maalintoon మనము అక్కడే మొత్తమన్నా కర్మాలతో మనము అక్కడే మరువదే అప్పు మసూదా ఏ సమ్మేలే ఈ సిరేసా మరువదే ఇనాయ సుతా ఈ సమ్మేలే ఈ సిరేసా
intaasna waxaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha inta aan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa ibraahim xasan daanduray iyo anigoo maxamed codaa xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo nabadgelyo
Ninkooda markii nimaad meelay idiraysaa Ninkooda markii nimaad meelay idiraysaa Ilmamaa imudoosaa Wajibadii jecelkeediyaa mirkayga qaadaye wajibadii jecelkeediya mirkayga qaadaye muuqeed inaan arkaa aku maqsuuda iisa meele ii diraysaa muuqeed inaan arkaa akusuuda iisa meele ii diraysaa habeenkinay ahaataa haka xujuuda inta meelay jiraysaa